subax wanaagsan dadkana maqlow halkani waa raadiyo muqdisho qodobada wararka aan saakaydii haynana waxaa ugu dooroon bayaan ayaa laga soo saaray wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan uga socda dalka aynu walaalaha nahay ee jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda jabuuti uga mahad celiyey martigelinta shirka dhabo heshiisiinta dowladda federaalka iyo somalilan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdishona waxa uu kormeeray habsami u socodka howlaha dib loogu dhisayo waddada laamiga ah ee isku xirta isgoysyada sinaai iyo boondheere jaaliyadda soomaaliyeed iyo koonfur afrikana waxa ay soo dhoweeyeen wadahadallada dowladda federaalka iyo somalilan uga socda dalka jabuuti akhbaaraadka dibadda warka subax ee raadiyo muqdisho aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a weerar ka dhacay dalka naijeeriya oo ay dad badan oo rayida ku dhinteen
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is-ilaaliso
ismaqal kulan habboon mar kale taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha lixaad sanadka laba kun iyo labaatan warka subax ee raadiyo muqdisho waxaa soo saartay maa'idda muxiidiin dhiblaawe anigoo shucayb maxamed ayaa idiin warramaya ee mar kale warkii ofisan bayaan rasmiya ayaa laga soo saaray wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan uga socda dalka aynu walaalaha nahay ee jabuuti sidoo uu kusoo warramayo wariyaha warbaahinta qaranka ee jabuuti mikaa'iil cabdirashiid barre
oo ka furmay qasriga madaxtooyada ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha somalilan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya kulankan ayaa mas-uuliyiintii kasoo
waa hagaag dib ayaynu ugu soo laabo doonaa warkaasi haddii aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka aynu walaalaha nahay ee jabuuti martigelinta shirka dhabow heshiisiinta dowladda federaalk iyo somalilan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey shirka dhabow heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan ayaa tilmaamay maamuuska walaalnimo ee ku xeeran wadahadalladan iyo himilada shacabka soomaaliyeed ay u qabaan horumarka nabadda iyo midnimada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u muuji ayaa muujiyey fifaalaha shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ka qabaan gobo goosha ay fidisay dowladda jabuuti iyo shacabka dalkaasi maadaama ay baal dahaba kaga jiraan dib u dhiska dowladnimada cusub ee soomaaliya iyo garab istaagga shacabkooda soomaaliyeed labaatan sano ka hor maanta oo kale dib u curashada qaranka cusub ee soomaaliya waxaa lagu yegleelay dalka jabuuti gaar ahaan carta oo uu hogaaminayey madaxweyne ismaaciil cumar geelle kaasi oo martigeliyey shirkii dib u heshiisiinta ee ugu weynaa ee soomaali loo qabto kaasi oo dhabaha u xaaray dowladihii isxigxigay ee soomaaliya maanta dhabu heshiisiintani waa ay qormaysaa oo waa taariikh kale ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay garab fadhiyaan gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali khayre wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo heer qaran ah ayaa la wadaagay madaxdii kulanka ka soo qayb gashay sida beesha caalamka iyo beesha caalamkaba sida dowladda federaalka ay uga go-an tahay wadahadalla maan furan oo miradhal ah oo lagu xaliyo tabashada walaalaha somalilan halkan waxaan maanta u joognaa inaan furno wadahadallo taariikhiya oo u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan oo muddo dheer la sugayay si aan uga xaajoonno mid ka mid a qodobada udubdhexaadka u ah si loo gaaro nabad waarta iyo barwaaqo ay helaan bulshadeennu madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa uga mahad celiyey walaalkiis ismaaciil cumar geelle shacabka iyo dowladda jabuuti martigelinta shirkan isagoo ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiye axmed safiirka dowladda maraykanka donald yamamota urur goboleedka igaad midowda yurub kaalinta dhiirnagelinta ah ee ay ku leeyihiin qabsoomidda shirkan gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho waxa uu kormeeray howlaha ama habsami u socodka howlaha dib loogu dhisayo waddada laamiga ah ee isku xirtay isgoysyada sinai iyo boondheere ee caasimadda muqdisho nuur siciid tahliil ayaa ka warramaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish oo uu heliyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cumar cali cabdi ayaa howlo kormeer ah ku sameeyey wadada isku xirta isgoosyada siinaa iyo isgooska boondhere oo maamulka gobolka banaadir ku sameynaya dibudhis laami lagu saarayo wadadaasi inkastoo heer gabagaba ay marayso dibudhiska wadadaasi lagu sameynaya ayaa ah mid ay mahadiyeen bulshada iyo ganacsada ku dhaqan degmooyinka warta nabadda iyo boondhere oo ay wadadaasi kulmiso wadadani isticmaalkeeda ayaa horay dhibaatooyin kala duwan ugu qabeen gaadiidka iyo bulshada hase ahaatee haatan waxaa ka muuqata bilic iyo dhismo qurxoon duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish iyo guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ayaa inta ay kormeerka wadadaasi ku jireen waxa ay la kulmayeen ganacsatada iyo bulshada iyagoo ka wareysanaya dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan dibudhiska uu maamul gobolka banaadir ku sameeyey wadadani gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamul gobolka banaadir mudane cumar cali cabdi ayaa ka warbixiyey kormeerkani
waxaan soo kontaroolaynay dhismaha inkastoo laamiyo hore loo dhisay ay jajab iyo burbur keeneen marka waxaan ogaanaynay ayadoo shaqada socoto inaan imaanno ma ahayn inaan intaan imaanno furno markii oo la bilaabayana la furo wax ka bedelan aan sameynay hadda waxaan tagnay laamigii meeshuu ka soo bilaabanayay ilaa caawa intuu ku egyahay habeen dambe iyo habeenada kalena waa la socon doonnaa hadduu ilaah irahdo intuu laamigii ka dhammaado sida aan hore u sheegnana laami kastoo hadda aan dhisayna waxaa la socon doona injineero ka tirsan dowladda hoose oo kontroolo quality-ga annagana waxaan kontroolaynay cidaha u dhexeeyo laamiga iyo laamiga maxaa dhibaato ah oo ka jiro gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa si weyn ula dardaarmay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda in ay qeyb weyn ka qaataan ilaalinta bilicda iyo dhismaha wadooyinka dibudhis
haddii aynu dib ugu laabanno jabuuti iyo bayaanka laga soo saaray wadahadallada dowladda federaalka iyo somalilanna bayaan rasmiya ayaa ka soo baxay shirkaasi oo shalay ka furmay magaalada caasimadda ah ee jabuuti shirkan waxaa martiqaadkiisa fidiyey dowladda jabuuti oo uu hogaaminayo madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaana ka qaybgelaya diblomaasiyiin iyo madax kale oo caalamka ka socda oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed qodobada bayaanka ah ee laga soo saaray shirkan ayaa lagu yidhi iyadoo oo ku timid dadaal uu garwadeen ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee jabuuti iyo hogaamiyaasha gobolka oo ay ka mid yihiin mudane abiy axmed cali ra-iisul wasaaraha etoobiya mudane cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waxaa kulan wadatashiya lagu qabtay caasimadda jabuuti bishan afariyo tobanka bishan juun laba kun iyo labaatan si gacan looga geysto sidii hogaamiyaasha dowladda federaalk iyo somalilan dib isugu ambaqaadi lahaayeen wadahadaladii iyo xiriirkii ka dhexeeyay dowladda federaalk iyo somalilan hogaamiyaasha ayaa garowsan muhiimadda dalka jabuuti oo ku leeyahay dadaalada nabad dhisidda iyo nabad soo dabaalidda gobolka ka hor inta aan la isugu iman kulankan taariikhiga ah waxaa horay u qabsoomay dhowr wadaxaajood oo aan natiijooyin badani ka soo bixin madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan waxaay isla garteen in guddi farsamo oo ka kooban labada wafdi ay sii ambaqaadaan wadahadallada u dhexeeya labada dhinac islamarkaana ay kasii shaqeeyaan arrimaha weli dhiman ee la isla qaatay kulanka ayaa sidoo kale lagu soo jeediyey in jabuuti ay noqoto madasha shirarka farsamo ee labada dhinac waxaa lagama maarmaan ah in danta labada bulsho ay uduubdhexaad u noqoto hanaanka wadahadalka kulankani waxa uu boorinayaa dhammaanba gobolka qaaradda hay-adaha caalamiga ah iyo taageerayaasha u muujinaya hanaankan inay kasii qayb qaataan kulankan waxa uu qabsoomay afar iyo tobankii bishan aynu ku guda jirno ee juun oo ahaa maalinimadii shalay ahayd dalka koonfur afrika haddii aynu eegnana jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool ayaa soo dhoweeyey wadahadallada dowladda federaalka iyo somalilan uga soconaya magaalada jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti cabduqaadir axad dhaqane ayaa soo warramay
jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada britoria ee dalkan koonfur afrika ayaa soo dhoweeyey wadahadallada jabuuti uga furmay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka somalilan qaarkood oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen inay lagama maarmaan tahay inay soomaaliya midowdo iyagoo dowladda jabuuti iyo tan federaalka ugu mahad celiyey si ambaqaadidda wadahadallada dowladda federaalka iyo maamulka somalilan waxaan u sheegaya dadka walaalaha soomaalida wada dhishay in ay xornimo la hele ciyaar ahayn dhibka loo soo maro waddanka waa la garanaya nin kasta waa og yahay taariikh baan leenahay soo jireenna ilaa wakhti dheera soomaaliya iyo somalilan waa laba walaalo laba qof walaalo weeyaan ma kala goyi karno habeen kala magoyi karno maalin kala magoyi karno waa labadaa farood weeyaan labadaa farood ma kala goyi karaa waa maya haddii shanta farood midna jiro kala goy mayso marka kala goy mayno dadka ku riyoonaya inay somalilan iyo soomaaliya kala go-aan qalbiga ha ka saaraan soomaalina waa dad walaala ha midoobaan dadka adduunka qaaradaha midoobaya oo horumar samaynaya ma ahan inaan gadaal u soo laabano annagu meel laga soo tegey oo laba boqol oo sano ka hor laga soo tegey inaan ku leexano ma ahan adduunkaa midoobaya waxaa laga hadlaya meel kastaa laga midoobaya marka annagoo afrikaan oo weliba soomaaliya hal luuqad ku haaban meela kala turjuwaanayni waa inaan midownaa oo gacmaha isqabsanaa dhibaatooyinka colaadda aan ka baxnaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ismaaciil cumar geele oo mar kasta jecel in soomaalida isku timaado oo soomaalinimada jecel oo dadku inay midoobaan jecel waxaan leenahay ismaaciil cumar geele waa soo dhawow mar kastana taas noogu dhex jir midda labaad madaxweynaha soomaaliya
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana qodobka dibadda weerar ka dhacay dalka nigeria waxaa ku naf waayey dad badan oo shacab ah ugu yaraan labaatan askari iyo in ka badan afartan qof oo rayid ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weeraro ka dhacay gobolka boorno ee waqooyi bari dalka nigeria dadka deegaanku waxa ay sheegeen in koox mintid ah oo ku qalabaysan hub culus ay yimaadeen mongono oo saldhig u ah hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka islamarkaana ay jireen ay jiireen oo ay ka awood badiyeen ciidamadii ilaalada ka hayay halkaasi weeraradan oo ka kala dhacay goobaha kale ah mongono iyo nagasakiya ayaa kusoo beegmaya maalmo uun kadib markii min koox mintid ah ay siddeetan iyo kow qof ku dileen weerar ay ku qaadadeen magaalada la yidhaahdo guubay dhammaan saddexdan weerar waxaa mas-uuliyaddooda dusha u ritay kooxda isku magacowday dowladda islaamka ee galbeedka afrika magaalada mongoy goobjoogayaal ayaa soo warinaya in dagaalamayaashu ay gubeen goob saldhig ah islamarkaana saldhig gaara u ahayd hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka sidoo kalena ay gubeen saldhiggii booliiska ee aaggaasi ka agdhowaa magaalada nakasai dagaalamayaashu waxa ay ku yimaadeen mootooyin iyo gawaare waxayna halkaasi ku dileen in ka badan afartan qof oo ay toogteen warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dadka ina maqlow xilligan waa inaga intaa tan iyo kulankeena dambe nabadgelyo